bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan fm kusoo dhawaada warka subax qodobada saakan idiin haydhan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo soo xiray shirweynaha caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya oo horey u furay madaxweynaha soomaaliya ururada siyaasadda mucaaradka ee maamulka puntland oo shir wadatashi ah ku yeeshay magaalada garoowe gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo ay wehlinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo gaaray deegaanka biicad ee gobolka shabeellaha dhexe jaaliyadda soomaalida ee magaalada birmingham ee wadanka england ku nool oo ka hadlay weerarkii hotel rose ee magaalada muqdisho wararka dibaddana saaka waxaan idiga haynaa maraykanka oo saxiixay heshiis hub lagaga iibinayo qatar intii ay socotay ciyaartii maraykanka iyo iiraan xali u dhexaysay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan waa subax arbacaa taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha nofembar sanadda laba kun labay labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaane waxaad u diyaargaroodaan iyagii oo dhammaystiran aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo xiray shirweynaha caalamiga ee maalgashiga soomaaliya oo horey u furay madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa soo xiray shirweynaha maalgashiga caalamiga ee soomaaliya oo shalay iyo maalintii ka horeysay ka furmay ama ka socday magaalada muqdisho kaas oo lagu soo bandhigay fursadaha maalgashiga dalka soomaaliya uu leeyahay ra-isul wasaaraha ayaa khudbadiisa ama khudbadiisa xiritaanka shirka ku sheegay in xukuumadda uu hogaaminayo ay ka go-an tahay saameynta dib uhabeynta sameynta dib u habeen sharciyada dhaqaalaha iyo amniga oo fududeynaya in soomaaliya gudaheeda ganacsi laga sameyn karo lana abuuri karo jabi maalgashi oo soo jiida maalgashiyaasha caalamka ra-isul wasaaraha mar uu hadlayeyna waxaa hadladiisa ka mid ahaa marka koowaad waxaan baarakaynayaa shirkan si gaara wasiirka iyo wasaaradda oo dhan baan ugu hadcelinayaa iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha iyo agaasimaha guud iyo dhammaan saaxiibkay dhuubow oo runtii ku guulaystay inuu saaxiibka waxaan leeyahay soo shaqayn jirnay saaxiibaan nahay marka ku guulaystay inuu brograamkan runtii soomaali iyo caalamkaba gaadhsiiyo walaalayaal sidaad og tihiin waddamada adduunka waxa ugu horeeya ay horumar ku gaadheen waa maalgashiga shisheeye iyo suuqa xorta ah dowladda waxbaa laga rabaa sidaad og tihiin waddankeenna waa virgin waa waddan cusub oo buuxa oo meeshii la taagtaba meel alla meeshii la taabtaba uu malab ka soo da'ayo waase haddii shardiga ku xidhan muxuu yahay shardi baa ku xidhan oo haddii nabad noqoto soo maa waa nabadgelyada shardigaasaa ku xidhan keliya intaasaa ku xidhan haddii khawaarijta laga akaado waddankeennu meeshii farta la saaraba malab baa ka soo da'aya sidaa darteed waddamo badan oo adduunka ka mid ah already way soo xaalufiyeen way soo dhammaysteen waxoodii laakiin keennu wuu inoo aaburan yahay waa inoo degan yahay keliya waxay naga xigtaa laba shay laba heeriyo oon iska dulqaadno ayaa inaga xigta heeriyada koowaad waa khawaarijta al-shabaab heeriyada labaad waa daynta laynagu leeyahay labadaba waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis sanadka labadaba inaan iska dulqaadi doonna haddii ilaahay waxaan u baahan nahay dowladda waxaa laga rabaa inay diyaariso environmentigii iyo shuruucdii iyo soo jiidashadii aan maalgashiga adduunka ku soo jiidan lahayd sharcigan hadda sheegaya baan leenahay dadaalkan aan hadda la wadaa waad u jeedaan dadaalkan hadda la wada ee wasaaraddu ay hormuudka ka tahay taas ayuu ka tarjamayaa waxaan rabnaa inaan dhammaan wixii caqaba ah oo dhan aan zuulinno oo ay ugu horrayso khawaarijta inaan waddanka saarno waxaan rabnaa in aan hab world class oo adduunka soo jiidanaya maalgashiga adduunka inaan inay dowladdu diyaariso haddii la idhaahdo
dhinaca kalena urur siyaasadeedka mucaaradka ah ee maamulka puntland ayaa shir waxaay ku yeesheen magaalada garoowe ee maamulkaasi urur siyaasadeedka deegaanada maamulka puntland ayaana warmurtiyeed ka soo saaray shir saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay uga socday magaalada caasimada ee garoowe warmurtiyeedka ama qodobada ay soo dhigeen waxaa ka mid ahaa in la dhammaystiro xubnaha maxkamadda sare in loo abuuro nidaamka liista furan iyo diiwaangelinta diiwaangelinta hal hal mar oo deegaanada oo dhan ee doorashadu ay ka dhacdo warmurtiyeedkoodiina waxaa ka mid ahaa
shir ay isugu yimaadeen ururada siyaasadda ee kale ah dhallinyarada horseed ifiya mideeye mustaqbal runcad iyo sincad muddadii u dhaxaysay ilaa nofembar kaas oo ka qabsoomay caasimadda puntland ee garowe ayaa looga dooday doorashada iyo caqabadaha horyaalla ururada siyaasadda puntland waxay si mug iyo miisaan leh uga qayb qaateen doorashadii saddexda degmo ee eyl ufayn iyo qardho taasoo ujeedku ahaa in dadka puntland dib loogu celiyo talada oo ay iyagu doortaan ciddii ku matali lahayd fagarayaasha siyaasadda ururada siyaasadda ee puntland waxay isla qaateen in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada oo ku dhacda si xor iyo xalaal ah balse waxay isla garteen in qodobada hoos ku xusane ay muhim u yihiin in la fuliyo ka hor diiwaangelinta iyo doorashada qodobka koowaad in la dhammaystiro xubnaha ka dhiman maxkamadda dastuuriga ah labo in la bedelo nidaamka liistada xiran ee doorashooyinka xildhibaanada golaha deegaanka lagana dhigo nidaamka liistada furan saddex in la dhimo tirada xildhibaanada golaha deegaanka ee degmooyinka afar in ururada siyaasadda fursad loo siiyo inay u diyaargaroobaan diiwaangelinta codbixiyaasha shan in diiwaangelinta iyo doorashadu si siman hal mar uga wada dhacdo dhammaan deegaanada puntland lix in deegaanada doorashadu aysan ka dhici karin heshiis siyaasadeed laga gaaro ka hor inta aysan diiwaangelintu bilaaban toddoba in xuduudaha degmooyinka ee lasoo bandhigay la waafajiyo dastuurka iyo xeerka degmooyinka iyo gobolada qodobkiisa koylabaatanaad faqradiisa labaad sideed in nidaamka ku xadidaya saddex xisbi in dalku yeesho muddo toban sano ah meesha laga saaro oo la bedelo sagaal in urur kasta oo hela aqlabiyadda xildhibaanada golaha deegaan doorasho ama isbahaysi ururo dhexmara ay ku helaan aqlabiyadda ay soo dhisaan maamulka degmada faragelin la'aan in xubin kasta oo ku soo baxda magac urur siyaasadeed ee baalmarta xeerka ururkaas u degsan ay dhuminayso xasaanadda xildhibaannimo ururkuna soo bedelanayo booskiisa in shaqaalaha loo qaadanayo doorashada loo maro nidaam dah furan ururada siyaasaduna la socdaan in ururada siyaasaddu ay qayb ka helaan dakhliga dowladda iyo taageerada deeqbixiyaasha maadaama nidaamka dimuqraadiyaddu yahay bilow in la diyaariyo guddi madax bannaan oo ka hortaga musuqa doorashada waxaa saxiixay guddoomiyaasha ururada siyaasadda puntland ururka dhallinyarada ururka horseed ururka ifiye ururka mideeye ururka mustaqbal ururka runcad iyo ururka sincad
dhanka kalena gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo ay helinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa gaaray deegaanka biyacate ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa gaaray deegaankaasi biyacade oo qayb ka ah deegaanada ama gobolka shabeellaha dhexe ka oo ka mid ah deegaanada laga xoreeyay dhowaan dagaalmayaasha al-shabaab gudoomiyaha iyo xildhibaanada ayaa socdaal kusoo maray wadooyinka soo kala deegaanka iyo kuwa ka baxa waxaana shacabka deegaanka ay u muujiyeen soo dhoweyn diiran iyo sida ay uga faraxsan yihiin in mas-uuliyiinta ay soo gaaraan deegaanka biicate mas-uuliyiinta ayaa kulan diirigelin ah la qaatay ciidamada dib uxreynta deegaanka ee macawisleyda oo diyaarsan ama u diyaarsan inay iska difaacaan weerarada al-shabaab deegaano badanna ay ka saareen waxaana xildhibaanadii halkaasi dhiirigelinta ka jeediyey ka mid ahaa xildhibaan yaasiin farey iyo xildhibaan cabdirasaaq xusul oo dadka deegaanka iyo ciidamada macawisleyda dhiirigelin ay ugu dhiirigelinayaan howlgallada ay al-shabaab ay kaga saareen deegaanadaasi iyagoo halkaasi kaga jeediyey deegaanadeenii iyo dadkeennii xur nooga dhigay cadowgiina jebiyey sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshada deegaankan gaalleef oo aan galabta joogno oo cadowgii haystay dhowr iyo toban sano shan iyo toban sano ku dhowaad iska saaray oo soo ceshtay dadnimadoodii iyo sharafkoodii iyo karaamadii ay lahaayeen maantana xur ka ah cadowga argagixisada ah ee khawaarijta ay gacnahooda isaga xureeyeen bahda meeshaan fadhido waa bax culummo ah oo layidhaha reer maxamed muuse oo malayna saasoo maa deegaanno ballaaran oo bahdaan degtaan soo marnay oo guddoomiyahanna soo marsiiyey raagaceelle meel la yidhaahdo geyf gaalleefo haddaan joogno war ciise iyo wardhagax oo aan soo marnay intaba waa xur deegaan idiin haray maa jiro oo al-shabaabku idinka haystaan kulli waa xur soo maa dhammaan waa xur hal taakoo la haysto ma lah alxamdulilaah aadaa taas idinkaga mahad celinaynaa waannu ku faraxsannahay galabta idinkoo xura inaan idinla kulannay oo sharafkiinnii soo ceshtay cadowgii gacnihiinna ku cadaabay dalkiinnay dadkiinnana xur idin yihiin mar haddii deegaanadiinnii hal deegaan oo cadowgu jooga uusan jirin maxaa xigoo la samaynaa marka dalku dagaalow galay dagaalkii ou gala dalku waxaad tihiin dadkii ugu horreeyey ee is-abaabulay cadowgii la iclaamiyey in lala dagaalamo madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha guuda ciidamadana uu iclaamiyey deegaan kasto haddii aa laheday galguduud iyo hiiraan shabeellada dhexe waa saddexda gobol ee ugu horraysay ee dagaalkan ii sheeg nimankaan lala galay guulo waaweynee laga soo hooye waxaan is leeyaha marka dadka ugu nasiibka badanaad tihiin ilaa waxaan aaminsanahay inaad deegaankiinna xuraysateen haddana aad ilaashanaysaan ee aad diyaaru tihiin inaad deegaanadiina ilaashataan guddoomiyihiinna gobolkana iyo guud ahaan maamulkiinna istaytkana waa idin garab taagan yahay annagoo xildhibaanadii federaalka waa idin garab taagannahay waxaan u baahannahay marka deegaanadiinna waana diifsateen waana sugateen amnigiisa waxaa laydinka rabaa inaad u gudubtaan deegaannada kale ee dadka ehelkiinna walaalihiinna ah ee weli ay niman ku habsan yihiin adinkoo og dhibka uu leeyahay nimankaas xukunkoodu waxaan idin leeyahay boqolkiiba boqol waa idinka mahad celinaa mahad celinta iyo salaanta iyo hambalyada madaxda qaranka waxaa gudbiyey xildhibaanka igu horreeyey xildhibaan maxamuud abukaato balse waxaan rabaa inaan idiin sheego aadna aragteen dalku inta badan waxaan dhihi karaa boqolkiiba siddeetan iyo shan uu ka xureebay kooxaha argixisadaa markaan saas leeyahay waxaan rabaa dadka inaad dhiirigelisaan u sheegtaan cadow laga baqa inuusan jirin oo cid baqayso oo maanta argixisa ka baqaysaahu waxay ka baqaysa isa aqoonin waxaa taqaanaa laga baqaa awan ilaaha laga baqaa
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda maraykanka ayaa saxiixay heshiis hub lagaga iibinayo qatar intii ay socotay ciyaartii xalay u dhexeysay qaramada u s a iyo iiraan dowladda maraykanka ayaa ansixisay in dalka qatar laga iibiyo hub gaaraya ilaa hal bilyan oo doolar waxaana arrintan la shaaciyey intii lagu guda jiray wakhtiga nasashada ee ciyaarta koobka adduunka ee dhex martay xulka maraykanka iyo iiraan taas oo kusoo dhammaatay in xulka maraykanka uu hal gool kaga badiyo xulka iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay saxiixday heshiis cusub ama heshiis hub ilaa ama heshiis hub laga iibinayo dalka qatar taas oo ay ku jiraan ilaa iyo toban ka mid ah hanaanka difaaca ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hub kala duwan qatar iyo dalalka kale ee ku yaala kacanka carabta ayaa dantaansi kala kulma dalka ama dalalka iiraan iyo xulafadeeda qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in heshiiskani iibka hubka inuu taageerayo siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga qaranka ee maraykanka iyada oo gacan geysanaysa hagaajinta ammaanka dalalka saaxiibada la ah maraykanka waxaana arrintani ay gacan geysanaysaa in ay ahaadaan awood muhiim u ah xasiloonida siyaasadeed iyo horumarka dhaqaalaha bari dhexe wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in dalabadani ay wanaajin doonto awoodda dalka qatar uu kula dacaali karo khataraha haatan jira iyo kuwa mustaqbalkaba la filan karo guud ahaana dhegeystayaal anaga intaa warkii subaxnimo oo aad kala socoteen raadiyo dalsani muqdisho warkankiisa xiga nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel